أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha dawaaqiyadda maamul goboleedka jubbaland ayaa mar kale madaxweynaha maamulkaas u doortay murtad axmed madoobe kooxda lidada soomaaliya ayaa boqolaal maleeshiyaad ah ka dejisay deegaanka raaskambooniya ee jubbada hoose xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira jubbaland iyo kooxda lidada diyaaradada dagaal oo aan la aqoon heybtooda ayaa qalqalgeliyey saldhiga iyo ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin dalka ingiriiska qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu barayo ka bilaabay degmada jilib ee wilaayadaas ardayda madrasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyuglow ee wilaayada bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan golaha dawaaqiyadda maamul goboleedka jubbaland ayaa mar kale madaxweynaha maamulkaas u doortay murtade axmed madoobe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen maahir maxameda magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee jubbaland waxaa maanta ka dhacday doorasho uu buuq badan hareeyey taasi oo uu markii saddexaad isku doortay madaxa maamulkaas murtad axmed madoobe maleeshiya tirabeel ah ayuu ku soo daadiyey wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo howlka ay doorashadu ka dhacaysay waxaa axmed madoobe kula sugnaa ilaa laba xubnood kuwaasi oo lagu tilmaamay malxiis siyaasadeed oo uu isagu keensaday sidii la filayay guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ah ee maamulkaas murtad cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in badi xildhibaanadii goobta joogay ay u codeeyeen in uu madaxweyne maamulkaas mar kale noqdo murtad axmed madoobe waxaa xusid mudan in xildhibaanadu yihiin kuwa uu soo xushay madaxa maamulkaas si ay mar kale u doortaan toddobaatan iyo shan wax xumaadayna ma leh marka afar waxaa helay abubakar faysal mukhtaarna wuxuu helay lix iyo toban musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay konton iyo shan xubnood xubnihii codeeye ah marka waxaa ku guulaystay musharax axmed maxamed islaam shariif murtad madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qoraal uu bartiisa gaarka ah ku daabacay ugu hambaliyeeyey axmed madoobe isaga oo sheegay in tallaabadaasi ay meesha ka saarayso muddo kororsiga murtad xasan gurguurte doorasho ku sheegta uu maanta isku caleema saaray axmed madoobe ayaa noqonaysa tii saddexaad oo maalmo gudahood ka dhacda kismaayo waxaa dhinaca kale xalay kismaayo ka shaaciyey in uu madaxweyne maamulkaas ashahadala dirarka ah yahay murtad maxamed cabdinuur kilaas oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee isku soo taagay hoggaanka maamulkaasi waxaan rabaa meeshan inaan maanta ka sheego anigoo ah maxamed cabdinuur kilaas in la ii doortay madaxweynaha jubbaland labada kun iyo labaatan iyo afarta ilaa labada kun iyo labaatan iyo sagaalka waxaan u mahad celinayaa baarlamaankii maanta ii doortay in aan noqdo madaxweynaha jubbaland ee hadda shaqayn doono waxaa labadan xubnood ee sheegtay inay yihiin madaxda maamulkaasi ka horeeyey murtad ilyaas gaboose oo ay wadato kooxda riddada soomaaliya haddana ah ninka saddexaad ee lagu sheegay in uu madax u yahay maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn u diidan doorashada uu kismaayo ku qabsaday axmed madoobe waxayna bilowday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka dhan ah tallaabadaasi murtad maxamed cabdulaahi oomaar oo ka mid ahaa xubnaha mucaaradka ee ku sugan kismaayo sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta ayaa si rasmi ah u shaaciyey in uu isaga haray doorashooyinka isbarbar socda ee magaalada kismaayo kooxda riidada soomaaliya ayaa boqolaal maleeshiyaad ah ka dejisay deegaanka raaskambooniya ee jubbada hoose xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex jiro jubbaland iyo kooxda riidada warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda riddada ay boqolaal maleeshiyaada ku daadgureysay deegaan ay horay gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka axmed madoobe dhowr diyaaradood ayaa saaka aroortii hore ilaa barqadii maanta ciidamo ka dejisay deegaanka raaskambooni ee dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ilawareedye ayaa sheegaya in diyaarado ka soo duulay garoonka afizone ee magaalada muqdisho ay ciidamo lagu qiyaasay shan boqol oo askari ka dejiyeen garoonka macmalka ah ee ku yaala deegaanka raaskambooni kaasoo ay kasoo degi jireen diyaaradaha maandooriyaha qaadka ka keena dalka kenya axmed madoobe ayaa xaqiijiyey in kooxda riddada ay maleeshiyaad ku soo daabushay raaskambooni isagoona goodis adag u diray xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya iyadoo maanta ay taallo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli amnada kenyan am soomaali soomaali baan ahay waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa etoobiyaana noqonin walaa kenyaana noqonin walaa cid kaleana noqonin soomaali baan nahay soomaaliyaska waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dowlado kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaambooni oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddex iyo tobanka shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo arrintan ayaa sare u qaadaysa xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan kooxaha ka wada tirsan murtadiinta dabadhelifyada ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ra-iisul wasaaraha kooxda riddada uu maleeshiyaad ku sugan duleedka kismaayo oo isaga daacad u ah amar ku siin doono inay u dhaqaaqaan dhanka kismaayo waxaana la filayaa in labada dhinac ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose tallaabadan ay kooxda riddada ciidamada uga dejisay raaskambooni ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ciidamada itoobiya ee ku sugan gobolka gado ay diideen in diyaarado ka yimid muqdisho ay ku degaan garoonnada doolow iyo garbaharrey ee gobolka gado diyaarado dagaal oo aan la aqoonsan heybtooda ayaa qalqalgeliyey saldhigaya ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ingiriiska walaakiin cali aadan cabdulaahi caliyar ayaa inoo faahfaahinayaa saddex saldhig oo muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dowladda saliibiyadda maraykanka kuna yaala bariga dalka ingiriiska ayaa lagu arkay diyaarado aan duulayaal lahayn saldhigyadan saddexda ah ayaa muhiim u ah howlaha difaaca iyo weerarka maraykanka ee qaaradda yurub sida ay sheegeen warbaahinta reer galbeedka iyagoo kasoo xigtay warbaahinta ee society bares ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska ayaa weli wada baaritaan ku aadan dhacdadan iyadoo weli aan la ogeyn cidda leh diyaaradahaasi iyo ujeedkooda sida lagu xusay warbixin kasoo baxday joornaalka new york post ee laga leeyahay dalka maraykanka diyaaradahan la arkay ayaa isugu jira noocyo kala duwan cabir ahaan iyo qaab ahaanba taasoo keentay in laga walaaco amniga hawada sare ee sallagyadan ciidamada cirka ee maraykanka waxay ku adkaysteen in nidaamyada amniga ee goobahaasi ay yihiin kuwo adag waxaana lagu kordhiyey tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo ilaalinta hawada dhacdooyinkan ayaa yimid xilli xiisadaha caalamiga ah ay sareeyaan gaar ahaan xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo reer galbeedka oo sii xumaanaya sida laga soo xigtay warbaahinta the sun ee laga leeyahay dalka ingiriiska sallagyadan la beegsaday waxay leeyihiin muhiimad istaraatiiji ah oo culus raf lekenhed oo ka mid a saldhigyadan ayaa ah aas-aaska awoodda dagaalka maraykanka ee qaaradda yurub sidoo kale saldhigga raf meldenhol ayaa ah xarunta shidaalsiinta diyaaradaha dagaalka ee maraykanka halka saldhigga raf filtelwell isagana loo isticmaalo taageerada ciidamada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah xiisadan cusub ayaa kor u qaadaysa walaaca laga qabo bartilmaamaysiga sallagyadan gaar ahaan marka la eego hanjabaadaha ruushka ee ku wajahan awoodaha milatari ee maraykanka iyo ingiriiska putin ayaa isbuucii lasoo dhaafay ku hanjabay inuu adeegsanayo hubka waxbaabiciya ee nukliyerka kadib markii ay maraykanka iyo xulufadiisa yurub ukrein u ogolaadeen isticmaalka gantaalada radada fog ee beegsan kara magaalooyinka waaweyn ee waddanka ruushka qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool yaasir maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa oo ay ka fuliyeen gudaha degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhawaaqa qaraxa ayaa si adah looga maqlay xaafadaha degmada waajid waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo saney cali oo bukrow dhaawiciisuna waa mid garaaba waxauna askarigani dhaawacmay caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada waajid dhanka kale wilaayada gadow waxaa tafaasiil dheeraadah laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado kula beegsadeen gaari ay la socdeen sarkaal iyo askar murtadiin ah gaariga qaraxa lala beegsaday waxaa la socday sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo jenaraal cabaas ibraahim gurey oo ah taliyaha waxa ay murtadiintu ugu yeeraan maleeshiyaadka daraawiishta jubbaland ee gobolka gado hadafka qaraxa ayaa ahaa in lagu dilo sarkaalkan murtadka ah balse si dirqi ah ayuu kaga badbaaday waxauna murtad cabaas oo la hadlay warbaahinta qiray inuu qaraxa si dirqi ah kaga badbaaday balse waxa uu dafiray khasaaraha nafeed ee soo gaaray maleeshiyaadkii isaga istaafka u ahaa ee gaariga la saarnaa
maanta oo bisha kow iyo tobnaad ay tahay afar iyo labaatan gudaha dowladda dariska aan nahay gudaheeda waxay nala eegteen qarax waxayna la egteen baabuurka anugu sterinkiisa aan hayay baabuurka bay naga garaafayeen madow waxayna yeeleen male waa nool nahay waxna ay nama gaarin dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbaharey ee wilaayada gado waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu barayo ka bilaabay degmada jilbe ee wilaayadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cusmaan axmed duubow kam arkaanu laa ilaaha ila allah arkaanu laa ilaaha ila allah ithnaan wahuma annafyu walihbaatu waa xamlo cusub oo ka qayb qaadan doonto dacwada ka socota wilaayada taas oo bulshada lagu barayo diintooda islaamka maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa bilaabay qaab cusub oo bulshada loogu faa'iidaynayo taasoo in dadka loo bilaabo duruus ay si wada jir ah u qaadanayaan kuwaasoo xaafad xaafad isugu xihan islamarkaana socon doonto muddo loo qoondeeyey xamladan oo dhowaan u bilaabay maktabka dacwada ayaa waxaa lagu bilaabay qaar ka mid ah haweenka ku nool xaafadaha magaalada jilib kuwaas oo aan ku xirnayn goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada haddii ay ahaan laayeen hooyooyinka ku mashquulay carruurta iyo dadka da'da ah waxyaabaha la barayo waxaa ka mid ah towxiidka caqiidada siirada iyo duruus kale mid ka mid a macallimiinta ayaa ka warramaya tirada dadka ka soo qayb galay xamlada iyo waxyaabaha lagu barayo dadka dowladdan gobodi waa maybuahan iyo manaha farabadanta dad badan manaha iyo ladeeri doonta haddii maybuwa islaamaha yalin gobodi tiradoona haddii mayba marahay tahayn lama boqol tumiyo sadiya marahay dadka maybaan iska jareen manaha dad omisawisha wala aroon oo walgarowka iyo wal akhriiska bugordaaw dadkaasiyo sigaar ayo lingmeri sigoonaa waa linka akhriyahay dadka kalena maybuahan adan ka waraan gaybo kaleen yoona sidiiba manaha musawisha xadba maylarahay walyoo qaado karaan su-aaleh yaa la barahay waa dad omayba waa fahmisho iyo walbarashada iyo danjeel waxyaabaha tarkiiska la saarahay oo dadka maynaraa intii la baro la fahansiiyey la fadahay maybaa kumid aha tawxiidka intii baradaan tan kale oo linku baahanya dacwada manaha waxyaabaha asaasiga ay kumid ahta mayba in salaada dadka maylaraa la fahansiiyo salaada wali manaha kaburi lahayta wali maylaraa ka ansaxi lahayta dhammaanteeba maylaraa intii la fahansiiyo oo mas-uuliyadda ilaahi subxana watacaala kornoo saar intii una gudun waa dantaana taaso insha allahu tacala una fadahay intaasi kadib qaar ka mid a haweenka xaafadaha bandarjidiid iyo howlwadaag ee magaalada jilib ayaa ka warramay cashirada la siiyey limaada khalaqna allaah ilaahay muxuu noo cawuray khalaqna allaahu alla wuxuu noo cawuray licibaadatihi cibaadadiis waxduhu inaan keligiisa caabudno walaa nashriku aanan wax u shirig yeelin bihi alle shay an shay aan la wadaajinin maa hiya alcibaada alcibaadatu cibaadada hiya ismu magac weeyaan jaamicun oo si kulmiy likulli shay dhammaantiis oo aruuriyey wamaa yuxibu allaahu ilaaha uu jecel yahay weeradaahu wii raalli uu ku yahay min alaqwaali hadalle eh walafcaali ficilih aw daahiratu oo muuqud wa baadilatu oo qarsan bismillaahi alxamdulilaah anagoo ah gabdhaha muslimaadka oo ku sugan degmada jilib een, waan ku faraxsannahay dooro ayaa inoo bilaawatay waxaan rajaynaynaa doorada inay inoo sii socoto mar kastana loogu soo celiyo insha allah xaafid bandarjadiintii hoolwadaag waa anay hoolwadaag waay maasha allah walaalaha si fiicana wax noo barooyin tawxiidkaa baran haynaa ilaahay macdiis الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام خمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا dhowaan ay ahayd markii kulan looga arrinsanayay horumarinta dacwada uu ka dhacay magaalada jilib kaasoo ay ka soo qayb galeen qaar badan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka iyo mas-uuliyiinta guud ee maktabka dacwada iyadoona la filayo in dhammaan degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka qabsoonto xamlada ka bilaabatay magaalada jilib ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiigolow ee wilaayada bakoola walaalkan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa waxay ahayd munaasabad ay aqoontooda ku soo bandhigayeen qeybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata xarunta alxigma ee degmada tiyeglow kuwaas oo isugu jira dadka waaweyn oo baranaya luqadaha carabiga ingiriiska iyo soomaaliga maadada kombyuutarka iyo harqaanka iyo sidoo kale ardayda yaryar ee dhigta qaybta rawdada munaasabada oo ka dhacday gudaha xarunta waxaa kasoo qaybgalay culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh ibraahim cali ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamjay la barado qur-aanjay la barado oo cilmiga shareecada la barado fado eedan weynan badan ba ka jara marka fado la koobo karo ma ee cilmiga fado u iska dhex sugan cilmiga may la eray marka macrifatu shay calaa maa huwa calayh shayka la barado si usa'iilika bardo cilmi la era ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuuljiya may amaray inay cilma ilaahu in ziyaaday usa ero waqul rabbi zidnii cilmaa muxamedow ma eraase cilmi in ziyaaday dhab bay ilaahay eray subxaanahu wa tacaala rasuulka sala alayhi wasalam mayka ducaysadin jiray inin alle cilmi in ziyaadiyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ininka dhowaano cilmiga sharciga ka dadaalno hamiin imaalan furso siino la faday marka maalmahan iyo waqtiga intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda qeybta rawdada oo isugu jira kuwa baranaya alqiraa'ah walkitaaba iyo kuwa dusha ka xifdiyey ku dhowaad laba jus oo qur-aanka kariimka adkaaraad iyo culuum kale oo fara badan ayaa halkaasi ka sameeyey bandhig ay ku qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu dambeyn nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayada ayaa dhankiisa kelimad la siiyey horta may baan leenaa maasha allah maasha allah maasha allah waa leena ilaahay ha barakaayo ardaydan maalintii madarasadan la aas-aasaay ciyaal afar jar e sidi la ogey ciyaalka un madaarista jeeyi jarnay xataa kii todoba jar e walma barada una todoba jar e dugsiga maaga linjeema walma baradaaba arri jarnay meele inka yar xataa madaunooda dugsiga dhikadaawda daba kaha jari mahaayana todoba jarahaada jareen walaakal walku sii wiimahaada jareen ilaahay haka mahadsan hadda mayba aragahayna ciyaalkii xataa dooga dooga eba inkaraana sidii una araga jarni oo geedka kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala walada hafidaysano oo qoraal walkastoo lindar qorahayo taas waa nicmo ilaahay linka shukriyaw allaha nin ziyaadayaalana jazaakum allahu khayr warka baa isku gaaban insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xarunta alxigma ee ka howlgasha magaalada tiyeglow ayaa ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu firfircoon waxaana horey uga qalanjabiyey dhowr dufco oo bartay xirfado kala duwan iyadoona haatan laga baranayo mawaad kala duwan mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh